ومالي وامد واولي يميرة وصانا ويو نلبيك ورد idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa idigay bidixi maka maarantaa bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal halkan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka raadiyo muqdisho waa subaxnimo arbacaa taariikhda ay ku beegan tahay afariyo labaatanka bisha koob iyo tobanaad nofembar sannadka laba kun labaatan iyo kow qodobadaad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ugu waaweyn saaxiibayaal doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka oo maanta ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyo ammaanka magaaladaasi uu la adkeeyey waxaad kale oo maqli doontaan intaan barnaamijkeenna ku guda jirno qayladhaan ka imaanaysa gobollada dalka qaar badan oo ka mid ah kuwaasoo abaarta si xooggan u saamaysay xilli dalka looga dhawaaqay inuu galay xaalad bini'aadanimo degdeg ah waraysiya arrintaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan kulamo xal loogu raadinaya dilal ku salaysan aanooyin qabiilo u dhexeeya maleeshiyaad ka soo kala jeeda galmudug iyo puntland oo ka bilowday magaalada gaalkacyo waraysiya arrintaasi la xidhiira ayaan idiin hayaa dagaalka itoobiya oo saamayn dhinaca ganacsiga u geystay gobolka soomaalida itoobiya waxaad kaloo maqli doontaan qodobada kale intaa barnaamijkeenna ku guda jirna soo kordho barnaamijku intuu hawada ku jir waxaa idiin tabinaya aniguo yuunus duraan cali mar kale dhegaystayaal ku soo dhawaa dusha codka jamhuuriyadda soomaaliya
madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa idigay bidixi maka maarantaa madaxow majaha maka maarantaa maskaxiyo aqoon maka maarantaa ilayda heesiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnoho
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta ka dhacaysa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda gobolka galgaduud waxaana la adkeeyey ammaanka magaaladaasi magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ayaa maanta waxaa lagu qabanayaa doorashada laba ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo qayb ka ah lix kursi oo ay maalmo ka hor qabashada doorashadiisa ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka maamulka galmudug labada kursi ee maanta doorashadooda lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb ayaa kale ah hoob boqol iyo afar uu ku fadhiyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cabdalle cawad haatanna uu taagan yahay mar kale kursigaas iyo hoob siro two sigis oo ay ku fadhisay afartii sanee lasoo dhaafay xildhibaan ikraam aadan absuge balse aan u taagnayn inay u tartamto markaan waxaana kursigan musharaxiinta loo diiwaan geliyay inay ku tartamaan ka mid ah senatar yuusuf geelle ugaas oo dhowaan iska casilay mid ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo horey lagu doortay galmudug balse kursigaas wuu iska casilay isagoo isku soo taagay kursigan aqalka hoose ee maanta uu u tartamayo waryaheena maxamed ab waryaheena maxamed deeq cabdi maxamed oo ku sugan dhuusamareeb ayaa waxaan wax ka weydiinay doorashadan maanta la filayo inay ka bilaabato dhuusamareeb waa mahadsan tahay maanta waxaa la filayaa sida guddigu ay shaaciyeenba in labada kursi ee ugu horeysa doorashadooda ay ka dhacdo magaalada dhuusamareeb labadaas kursina waxa ay kala yihiin kursiga tirsigiisu yahay hob boqol iyo afar iyo hob labaatan iyo lix oo degaan doorashadooda halkani ay tahay kana mid ah shantii kursi ee horey guddigu usoo shaaciyeen waxaa xusid mudan maalmihii lasoo dhaafay in ergadii dooran lahayd kuraastaasi la diyaarinayay tababarana loo sooxeeyo maalmihii lasoo dhaafay dhammaana la diyaariyay agabkii doorashada laakiin wax walba waa ay isbedeli karaan maadaama doorashadu ay tahay labadan kursi kuraastii ugu horeysay oo doorashadooda lagu qabto magaalada dhuusamareeb inkastoo diyaargarowga uu socdo marka la eego magaalada dhuusamareebna doorashada iyo sida ay u soconayso iyo diyaargarowgeeda ayaa laga dareemaya filayaa hadda xaalada ammaan ee degmada maadaama doorasho lagu qabanayo waa sidee
xaalada ammaan aad ayay u sugan tahay ciidamo kala duwan oo loogu talagalay isgudda amniga ayaa ka qayb qaadanaya sida booliis nabad sugid iyo sidoo kale iyadoo ay qayb ka yihiin sugidda amniga goobaha doorashooyinka iyo xilliga doorashadu ay dhacayso ciidamada amisom oo ku sugan magaalada dhuusamareeb waxa ayna jira in musharaxiin badan oo kuraas deegaan doorashadooda tahay galmudug gaar ahaan lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb ay ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb maalmihii lasoo dhaafay ay soo gaareen sidoo kale ay musharaxnimadooda iyo ololahooda doorasho halkani ay ka wadaan waxaa iyana jooga xubnaha guddiga oo shaqadani muddaba ku jiray runtii marka la eego jawiga guud ee magaalada dhuusamareeb waa mid doorashadu ay ka socoto si weynna looga dareemayo
wariyihiina maxamed deeq cabdi maxamed oo ku sugan dhuusamareeb waxaanu inaga warbixinayay doorashada la filayin saacadaha soo socda ay ka bilaabato magaalada dhuusamareeb shalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacday doorashada shan ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo deegaan doorashadoodu ay tahay gobollada waqooyi ee somalilan doorashada golaha shacabka ayaa la filayaa in maalmaha soo socdaa si dardar le uga bilowdaan dowlad goboleedyada waxaana maamulka galmudug kan ku-xiga uu noqon doonaa dowlad goboleedka koonfur galbeed sida ay shaaciyeen guddiga doorashada u qaabilsan oo sheegay in maalinta biri ah ay qaban doonaan doorashadaasi markaan haddaan wararka doorashada intaas uga gudubno qayladhaan ayaa ka imaanaysa gobollada dalka qaar badan oo ka mid ah kuwaasoo ay abaarta si xooggan u saamaysay xilli shalay dalka looga dhawaaqay inuu galay xaalad bini'aadinimo oo deg deg ah maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii kororaya qayladhaanta ka imaanaysa gobollada dalka qaar oo badan kuwaasoo iyagana abaarta si xooggan u saamaysay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa shalay ku dhawaaqay in dalka uu galay xaalad bini'aadanimo deg deg ah oo ka dhalatay abaaraha dalka kusii baahaya kadib markii uu guddoomiye shir aan caadi ahayn oo golaha wasiiradu shalay yeesheen loogana hadlayay xaaladda abaaraha dalka ka jira guddoomiyaha doobley ee maamulka jubbaland ee gobolka jubbada hoose siyaad maxamed xasan ayaa raadiyo muqdisho u sheegay in tuulooyin hoostaga halkaasi ay dad gaajo iyo haraad ugu geeriyoodeen waxaa weeye sidaha la socotaaba kow iyo sobanka bilood sanad sanad aanu ku jirno deegaanada waxboobay ka mid yihiin markaan leeyahay deegaanadan waxaa ka mid ah saddexda gobol ee jubbaland sida jubbada hoose jubbada dhexe iyo gobolka gedo dad fara badan ayaa goobaha jubada soo gaaray soomaaliya oo keliya ma ahan dowladda dariskaana ay sheega wajeer sawd iyo gaarisa labadaba bulsho aada u fara badan baa kasoo gurisay runtii abaartu wax hadda la qiyaasi karo ma aha waa wax rabbi keenay oo runtii aan isleeyahay dad fara badan oo xoolo dhaqata ayaa xoolahoodii ku waayay maraankaasi gobollo baan kuu sheegay dhammaan dad baa ka soo qaxay dadkaasina waxay soo gaareen magaalada doobley ama degmada doobley run ahaantii waxaa isleeyahay tirada markaan celcelin ku samayne soddon kun oo qoys kor way u dhaaftay tirada hadda aan loobno runtii haddii dadkuna xoolaha waxaan odhan karnaa boqolkiiba sagaashan iyo shan waa ay dhaafeen sida looba iyo ariga run ahaantii hadda waxaanu aynu dhaan u nahay in dadka nugulka ah sida dumarka iyo ciyaalka iyo odayada ama dadka xanuunsan in nolol loo baadigoobo ama gurba deg deg ay ku helaan marka dee xaaladda abaarkood runtii wax hadda aan hadalkan aan leenahay wax hadda aan ku koobi karno maaha aada ayay baahsan tahay dadkaasi haatan ay noo sheegtay warbixintan ay naga siiday ma jiraan wax gurmad deg deg ah oo la gaarsiiyey maamulka jubbaland ganacsato iyo dad kaleba run ahaantii waxaan isleeyahay maamulka jubbaland abaarta intay jirtada dadka shacabka ah hadday tahay dadka duulooyinka iyo goobaha baadiyaha ee aada u fog lagu waraabinayo hadday tahay dadka runtii la gaarsiinayo raashiinka aan isleeyahay qoysaska xolahu ka baaba-een runtii hadda jubbaland ilaa waktigi ilaa waktigan hawsha waxaad moodaa in inta badan in ay iyadu gacanta ku orto oo dadka reermiyiga ah iyo dadka soo xoolabeele iyo dadka iska liisa tuulooyinka degan dhammaan dadkaasi wixii loo qaban kara macnaha waxaan isleeyahay waa maalijoog hadee dadka waxay u baahan yihiin nolol dhab ah in loo sameeyo laakiin wixii gurmad ah jubbaland waa ay qabatay
meelaha ugu daran ee haatan kheyladhaanta kasoo yeerayso dalka si gaara jubbaland waxaa ka mid ah dhobley oo haatan aad tahay guddoomiyaheedii ma jiraan tirakoob khasaaraha abaarta ee geysataad ku samaydeen
runaantii waxaan ku leeyahay walaalow ma ahan magaalada dhobley oo keliya distri bandhaadhe gobolada geda ee hadda aan isleeyahay degmooyinka ee beled caawo iyo luuq ama doolow deegaanadan hadda ina soo xigo ee dadka ee guraaga ahaa ee halkaa ka yimid ee marka hore halkan joogay sagaal bilood ama kow iyo toban bilood hadda ka hor halkan yimid ee abaartu halkan ayay ku qabsatay sidoo kale miidan juba goboladan hadda sida fuaale iyo saaku iyo salagne dadkii kasoo barakacay ama beeraleyda ahaa ama dadka xoola dhaqatada ee nawaacan ilaa iyo distriga madow ama badhaado dadka halkan ayaan isugu yimid hada khasaaruhu markaan ku leeyahay boqolkiiba sagaashan iyo shan dadka xooluhu waa ay dhaafeen runtii hada waad fahmi kartaa dadka saamaynta ay ku yeelateen deegaanadaas oo dhan ama gobolada markaan isku daro maxaa loo dhisin ee labada goboloo dhaxiyo dadkan kun oo qoys kor way u dhaafaysaa tirada dadka ku oola beelay ama halkan soo gaaday maalmihii dambe warar soo baxaya waxay sheegayaan in dad shacab ah oo abaarta xoolahooda ay dhaafiday ay isdeldeleen si gaara gobolka jubbada hoose ee deegaano ka mid ah ayaa dhacdadan laga sheegayey ribodka imini soo gaari
run ahaantii wax isdeldelay oon u aragnay hadda waxaa ka jeeda wixii la sheegay waa gaarkeed laakiin nin baan u aragnay isaga iska jir sida kale ee wararka hadda deegaanada lagu dhow nalaga soo tegiyana waxaa jira dad cayaanle oo ku dhintay abaarta iyo runtii haween aan isleeyahay waxay u dhinteen dayacay ku yimid xagga abaarta waa ay jirtaa dhimashada waa ay jirtaa balse ma badno
dhacdooyinkan dhimashada haatan inoo sheegtay inoona xaqiijiday madhobley gudaheeda ayay ka dhaceen mise tuulooyinka hoos yimaada run ahaanta waxaan isleeyahay marka ay wax dhahayaan dhobley markii lagu yidhaahdo dhobley magaaladu tuulooyinka ay xukunto boqol soddon iyo lix kilomitr bay tuulooyinka qaar u jiraan waad garan kartaa marka dhulka baaxadda intaa la eg dadka reeguraaga iyo degan iyo dadka dhibaatada ay saamaysay runtiina mar walbo qaleefan bay dadka lagula soo xidhiiraan xitaa shiimaada biyola-aan weeye halkaa dhibaataa ka jirtaa dadkibaa baaba-ayaa marka dee wararku meelahaas ay inta badan naga soo gaareen innaguna ada waanu tagnay oo dhulka isaga wixii dhibaataysan inaan wax ka qabanno boqolkiiba boqol haddaana maamulka jubbaland arrintaasi aad baan isugu dhabarjinay degmadan run ahaantii haday jubbaland iyadaaba afar iyo labaatan saac wasiiradeeda baa soo baxayay madaxdii ugu saraada ka imaanaysay iyagaa had iyo jeer brogramkan boqolkiiba aan isleeyahay sagaashan lacagta ayay ku hayeen sidoo galay dowladda federaalka inagu ahaan kadib ma ahaan baaq baan u dirnay madaxda jubbaland ugu horsameeyana madaxweynuhu axmed maxamed islaamna sidoo kale qaylo-dhaanta meelay gaarin malaha dad fara badan oo dibajoog ah ama qurba joog ah ayaa sidoo kale oo muxsiniin iyaga laftood guddiga gurbadka abaaraha aynu samaynay ee maamulka degmada uu sameeyey usoo joogtay waxyaaba tabarucaad ah oo iyagu ay iska soo ururiyeen marka meel walba qaylidaanta way gaartay balse dowladda federaalka hadda ma hayno waxaan isleenahay wuu naga soo gaaray ma hayno dadka baaba-ayna waa dadkeedii insha allah bidnillahi karim ilaahayna waxaan uga baryaynaa in ay hadda dadka baaba-ay abaarta samaysa inay soo jeeso dhanka kale maalmo ka hor gudaha degmada dhobley waxaa weerar ku soo qaaday maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab hadda xaaladda ammaan ee dhobley waa sidee
waxa waa isbaarbush buu ahaa wax saa weyn ahay waa wax daqiiqada uun ilaa iyo shan daqiiqa aan isleeyahay ciidamaduna runtii ada waajibkooda ay gudanayaan sacaabin iyo inay iyagu had iyo jeer difaaca dalka u taagnaadaanna waa masta wixii iska shil ah ee sidaas ahna meel walba uu ka dhacay magaalada aad joogtaaba laga yaabaa waxaan wax ka badan inay ka jiraan marka dee taas soomaaliya la qabnaayo maaha wax inaga inoo gaara mar hore ayaa ugu dambeeyey dhobley inuu weerar ku soo qaadaan argagixisada al-shabaab maxaa haatankeena ayaa la leeyahay inay weerar ku soo qaadaan ama soo haweystaan dhobley
dhacdo weliba walaan xilun bay dhacdaa waxaa weeye mar walbo waxa dhacayo wax anaga suuqda kuleeda ma ahan gaarigaas jaarantaaba shilku la geli karaa waa waxyaaba iska dhacdaa hadama dhigi karno waxbaa kusoo beegay arrinta iyada ah run ahaantii waxaan kusoo gabagabaynayaa baaqbaan waxaan u dirayaa
mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka ama dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan maamul goboleedka dowlad goboleedka jubbaland oo inagu aan ka tirsannahay hay-adaha samafalka ah dadka qurba joogta ah ee dalka dibadiisa ku maqan inay ka qayb qaataan ama ay u gurmadaan dadka walaaladooda ee abaarta saamaysay taasaa iyagana anfacaysa fidbiya walaakhiro waxaan isleeyahay an laga soo qayb galo dadka baaba-ay deegaanka ku nool insha allah bismillahi karim laantaasna waxaan isleeyahay in laga soo jawaabi doono hadalkaan intaasaan kaga baxaya
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose ee dowlad goboleedka jubbaland oo nooga warbixinaya xaaladda abaaraha ee ka taagan degmadaasi iyo tuulooyinka ku hareeraysan markaana galmudug haddii aan fiirina dhegaystayaal kulamo xal ugu raadinaya dilal ku salaysan aanooyin qabiil oo u dhexeeya maleeshiyaad ka soo kala jiida galmudug iyo puntland ayaa ka bilowday gaalkacyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ayaa shalay gaalkacyo ka daafurtay shirka dib u heshiisiin oo loo qabanayo laba beelood oo wada dega gobolka mudug kuwaasoo muddooyinkii u dambeeyey u dhexaysay shaqaaqooyin labada beel ee dib u heshiisiinta loo qabtay wasiirka faafinta oo ka mid ah mas-uuliyiintii kulankan ka qayb galay axmed sharaf legle ayaa si kooban raadiyo muqdisho uga warbixiyey kulankan isagoo ka hadlay abaare ka jira deegaana ka tirsan maamulkaas
fura oo lagu bilaabayo in la heshiisiiyo dadka halkaas wax ku kala gaareen ayagana sidii kusoo dhaweeyey dowlaha arrimaha gudaha ayaa arrinkaas shirkaasi furay annagoo wasiiro kala aynu ka qayb galnay dadka qaybaha aynu ka qayb galeen aadana loo soo dhaweeyey dadka badan badiya inuu socdaan la rajeynaya guuleeda ka soo baxa beelaha maanta dib u heshiisiinta loo qabtay waxa ay wada degaan dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland ayay kasoo wada jeedaan dhowr mar sidaan oo kale dilalka u dhexeeya waa ay soo noqnoqdeen maxaa idinkaga qorshaysan wallahi waay aragnima lagu qaadanaya waxyaala badan ayaa laga baranaya heshiisiinyo inta wax laga qabto xaqaybadeen ku darso oo dadka cayminkii duruufaha mar walba ku xeeran oo keena dagaalada oo biyola-aanta iyo abaaraha iyo ka jiraan marka aadan isku koyaha in arintaas xal laga gaaro laakiin soo noqnoqoshadu badanaaba waa lama jira in haatan arrimahaas laga aruuro haldaa loo jeestaa wajada
dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee dib u heshiisiintan ay ku qadanto xagee ka kala dhaceen
adinka magaalada gaalkacyo dhexdeeda ayay dhowr waxyaaba barnaamij ka dhaceen oo abaara ah ee maaha ciidamo isku soo duuwan iyo dad beeraha oo meel ku kala fadhiya marka dadkaas ka dhalinyarada oo qorg dheega isaga jiro ayaa qof qofkii ayaa kabacdina midkibaa loo araya kabacdina saabeyn bay ku yeelaysaa dad dan oo meel iska degalaan hawsha shaqo ku lahayn marka arrimo nooc noocaas oo dhexda laga qabtay
dib u heshiisiinta ma sii soconaysaa mise waxa ay gaaraydaa deegaanada kale ee galmudug ay colaadaha ay ka dhacaan sida galgaduud oo kale
waa soconaysaa waa hawe waa la gaarsiinaya waa barnaamij maanta meeshu u yahay waana noo qorshaysan tahay mar walba arrintaas wax laga qabto la sameeyo saaxiibaha gudaha ayaan arrintaasi hormuudka ah oo faahfaahinta warkaasi uu aada iyo aada igaga dhuun galosho
dib u heshiisiinta ka sokow xaalado macluul ah ayaa laga soo warinayaa qeybo badan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug haba ugu badnaadaanee deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolada mudug iyo galgaduud bal xaaladihii ugu dambeeyey abaarta faahfaahin kooban naga sii
abaartaas aada ay xoogan tahay galmudug soomaali dhambaysa laakiin aada iyo aada galmudug ugu xoogan tahay waana hadda waxay maraysaa duuyihiin dadki waa qatarata ku jira oo maarata magaalada magaalada qaarkood halis dad biyo la-aan ugu dhintay hadda la tilmaamaya marka arrimo aada aada u liita ma jiraan tirakoob aada sameydeen oo abaartan ay geysatay
telekoob waxaa laga sameeyaa dadkii abaarta ay soocan tahay meelo guuriya tahay haatan dadka galmudug abaarta dhammaanba waa meelo galguduud kamid oo waxoogaa ka daadiyaanaysa laakiin dadkii diintii socon kartaa tagtay marka naqii kasoo bixi lahay jahanta dadka iyo la xog baday duunyada marka waxba isma dhaanta hadda abaar unbaa lagu
ka maamul ahaan ka maamul ahaan dadkii maxaa u qabateen marka
dadki waxaan qabanay de waxaan qaban karno laakiin abaarta haddan haysaa mid aqoonsada su-aalaadka ku jiraan maaha oo mid u baahan yahay in ummadda khayr qaba keeno oo gacantisa ku wariyo dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dadka la waxsiiyey qeyl hadaanaha ayaan hadda maraynaa wax kastoo aan aan isku dayno waxa weeyaan hadda biyaha la qeyliyey oo biyaha ugu daran dad mas-uuliyiina kusaga ayaa hadda wax lagu bilaabay laakiin inta jacaylka waa kasoo dhammaanba ayaa la leeqay kulan looga hadlaya ammaanka guud ee galmudug madaxweynaha galmudugna uu daafuray saddex maalinna soconaya maantana la soo gebangabeynaya ayaa waxa uu ka socday magaalada dhuusamareeb balo kulankaasi waxyaabihii looga hadlay isagana warbixin kooban naga sii kulankaas waxa weye xoojinta nabadgelyada iyo iska waraysiga dhacdooyinkii inta dambeeya dhacay iyo xajinta deegaanada galmudug nabadooda khaasatan doorashadii waa lagu dhex jiraa marka feejignaan iyo isku xiqaan amni ayaa isagu horkiisu yahay oo in maarata aad arrimahaas looga taxadaro casharaha lagu baranaya ku salaysan nabadda iyo hawlaheeda kusoo gurganaya ilaahay abaaraha naga saaro iyo colaadaha doorashooyinka iyo hanaanka soomaaliya u dareertana allaha duunayo roobab iyo kheyrna allaha nasiya nu leenahay dadka reer galmudug waxaan leeyahay dowladaha jira kuwa waxaysta iyo dowladda federaalka ee beesha caalamka waa in ay iyaguna ay gulbadaan abaaraha xoogan ee aan waktiga la siin karin emergencyga dultaala ilaahayna rooba nasiya leh
kaasi wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta galmudug axmed shire falagleyow raadiyo muqdisho uga warbixinaya kulama xal ugu raadinaya dilal ku salaysan aanooyin qabiil oo ka taagan maamulka galmudug si gaara magaalada gaalkacyo dadka dilalka u dhexeeyaan ama maleeshiyaadka dilalka aanooyinka qabiil u dhexeeyaan waxay ka soo kala jeedaan galmudug iyo puntland markaan haddii aan fiirino dalka etoobiya dagaal sanad dirsaday oo aad u xoogan oo kuna fidaya qaybo ka mid ah dalkaasi ayaa waxa uu saameeyey ganacsiga gobolka soomaalida etoobiya dagaalkan shalay waxaa ku biiray sida warbaahinta etoobiya ay tabiyeen horena sidaan u sheegay inuu ku biiray ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya abiy axmed dhanka kale dowladda maraykanka ayaa sheegtay xalay in cabsi ay ka qabaan in weerar argagixiso ay ka dhacaan dalka etoobiya cabdixakiin cabdulaahi oo ah falanqeeyo ku sugan dalka etoobiya si gaara magaalada jigjiga ayaan waxaan wax ka weydiinay xaaladihii ugu dambeeyey dalkaasi iyo saameynta la sheegayay in ganacsiga uu dagaalkaasi u geystay dhanka soomaalida
yonis diraa cali oo macsan tahay xaaladda etoobiya waxay u muuqataa haatan mid si weyn looga hadalhayo caalamka waxaa laga arkaya in saraakiisha ugu sarreysa hogaaminta waddanka etoobiya oo ka mid yahay abiy axmed uu ku dhawaaqay inuu dagaalka ka qaybgelaya iyadoo maalintii shalay ahayd abiy axmed uu tegay furinta dagaalada waxaana la arkayay in abiy axmed hadallo fara badan oo khudbad uu jeedinaya lagalaga baxay sidoo yidhi geeri ayaan ka xigaa inaan arko dowladda etoobiya ka jirta oo hogaaminayaan coloshooda shaqaystayaal mindi ayaan ismarin doonaa ayuu yidhi haddii taasi dhacdo qoorteyda oo fudeen laakiin ma jiri doonto dowlad ku mid gaar ah oo ka dhawaaqatay etoobiya ayuu yidhi abiy axmed oo ka hadlayay telefishinka dowladda qaranka etoobiya sidoo kale maraykanka ayaa ka digay weeraro argagixiso oo ka dhici kara etoobiya maalmaha soo socda gaar ahaan caasimada ayaa layidhi adis ababa ayagoo guud ahaan waddanka etoobiya laga digay in xaaladahaas ay dhici karaan sidoo kale maraykanka guutooyina ciidamaha oo si gaara u tababaran ayuu ka dejiyey waddanka jabuuti sargaal u hadlay maraykanka ayaa sheegay in ciidamada gudaha u galayaan etoobiya haddii xaaladdu ay sii xumaato ayaa layidhi sida lagu soo xigtay sarkaal maraykan ah oo ciidamadu waxa ay badbaadin doonaan ayaa layidhi shaqaalaha safaaradda adhisababa iyo sidoo kale muwaadiniinta kale ee maraykanka ah ee weli ku sugan adhisababa wararka etoobiya fara kama qabna yunisow sidoo kale diyaaradaha doloneska ee dowladda dhexe ayaa ayaa la sheegayaa inay duqeymaha ka fuliyeen agaga ay ku sugan yihiin ciidamada t b l f iyo kuwa ola gobolada sida gaarka hawala iyo show ah kuwa sida weyn ee dagaalada oga socdaan sidoo kale maraykanka war hadda soo dhacay waxa uu sheegayaa in sidoo kale maaragtay hoggaanka militariga abiy axmed uu qaaday ayoo ka hadlay waxay dheheen wadahadalladii ordanka ahaa ee socday waxay noqonayaan ayay dheheen kuwo fashilma ilkii gaadka ee geeska afrika u qaabilsan maraykanka oo maalintii isniinteeda abiy axmed kula kulmay adhisababaha ayaa caawa warbaahinta kula hadlay washington dhaqaqaayada militariga etoobiya waxay halis gelinayaan ayuu yidhi horumar la-aanta ama horumar laga gaadho ama horumar laga gaadho wadahadallada nabadda sidoo kale tanjarada oo isagana ka hadlay dagaalka uu soo qaaday ama sidoo kale hogaaminta sare etoobiya ay qayb galeen waxauu yidhi go-aanka maamulka etoobiya ee shaaciyaan ee ahaa inay hogaaminta dagaalka geli doonaan ayuu ku tilmaamay riwaayad ama sidoo kale majaajilo dadka lagu kicinayo haddii wuxuu yidhi hogaaminta xukuumadda abiy axmed ay ka dhabeeyaan oo ay furiimaha dagaalka yimaadaan waxaa noo fududaan doonta ayuu yidhi shaqadii ahayd inaan ka tallaabo qaadno oo aan sharciga ah la tiirsano kataajirada ayaa ka hadlaya go-aanka dowladda dhexe etoobiya isagoo arrintaasi kaga jawaabay marka xaaladda etoobiya iyo unesco guud ahaan waa sidaas waxaan hadda maaragtay aada loo hadlayaa in qaramadooda sidoo kale ay qoysaskeeda iyo helada shaqaalaha qaramadooda kala baxda etoobiya guud ahaan
dagaalkii u dambeeyey saacadihii lasoo dhaafay ka dhaca dalkaasi si gaara gobollada amxaarada iyo canfarta maxaa xog laga hayaa khasaaraha ay geysteen maadaama sawiro laga soo qaadayey halkaasi la arkayey xalay ra-iisul wasaaraha etoobiya oo dagaalka ku biray
dagaalka dhacay shalay ilaa natiijadiisa lama shaacilin waxaana la filayaa in maanta la ogaan doono waxyaabaha ugu muhiimsan oo meelaha lakala qabshaday ilaa haatan horena sida u sheegay waxaa jira diyaaradaha duulayaal hayna durols kule qaardo qiimo ay geysteen iyadoo oo hadda laba dhinac wax guula ilaa hadda ayna sheeganin waxaana la filayaa in ilaa galabta ay soo bixi doonto go-aan markaasi ama ama qolo ay sheegi doonto guul ilaa haatan ma jirto wax warbaahinta la hadla oo guul hadda ka sheegtay dagaalkii sida weyn ugu faafay etoobiya maalmihii ugu dambeeyey
si gaara gobolka soomaalida dalka etoobiya sidee ayuu dagaalkan u saameeyey
dhanka ganacsiga ayaa la sheegaya in si weyn u saameeyey maadaama dowladda etoobiya ganacsiga ugu badan uu ka imaan jiray magaala xuduudeedka togo jaale hadda dalabaadkii inta badan ka imaanaya magaalada togo jaale hadday noqoto kuwaas khaasa ah iyo kuwa sidoo kale kambaniyada ah oo sida hormaaha ayaa laleeyahay hoosudhac weyn ayaa laga dareemayaa waxaana keenaya laleeyahay dagaalada oo si weyn ugu afeex sidoo kale shidaalaan xoogan ayaa ka jirta gudaha wadanka etoobiya ayadoo la arkaya in sabab dhaadheer ay ku jiraan gawaarida gawaarida bajaajta oo sida joogtada u shaqaysta waxaana hadda waxyaalaha uu saameeyey kow ka ahayd shidaalka iyo sidoo kale waxyaalaha kale agab kale muhiimka ah ee ka imaanaya wadanka etoobiya marka xaalad guud marka laga reebo deegaanka soomaalida xaaladda amni aada ayuu degan yahay waxaana sidoo kale aana ka jirin hogaamiyaal ku dhex dagaalamaya gudaha deegaanka soomaalida oo keliya hadda dhanka dhaqaalaha ama ganacsiga ayaa moodaa inuu saameyn ku yeeshay
kaasi wuxuu ahaa falanqeeye cabdixakiin cabdulaahi gamaadiid oo ku sugan dalka etoobiya si gaara magaalada jigjiga isaga ayaa ugu dambeeyey barnaamijkii faaqidaadda wararka raadiyo muqdisho barnaamijku intuu hawada ku jiray dhegaystayaal waxaa idiin tabinaya anigoo ah yunis duraan cali waxaana isla idiin soo saaray isla anigoo ah yunis farsamada waxaa ku jirtay asli ibraahim intaa barnaamij noocaana ku kulmi doona sidaasi amaano allah
madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa